ciidamada wadajirka ah ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa sheegay in sideed iyo afartankii saacadood ee lasoo dhaafay ay gudaha kismaayo kusoo qaqabteen dad kor u dhaafaya toddobaatan qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin amaba xidhiir la leeyihiin ururka al-shabaab afhayeenka ciidamada kenya sayre saguna ayaa sheegay in dadkaasi ay qeyb ka tahay amaba ay ku jirto haweenay ka mid ahayd hogaanka ururka al-shabaab cabdinaasir seyraar oo ah afhayeenka ururka raaskamboni ayaa isaguna xaqiijiyey qabashada dadkaasi balse waxa uu ka gaabsaday haweenaydaasi gaarka loo tilmaamay goor dhaweyd ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay ugu horeyna waxaan weydiiyey bal dadkaasi ay soo qaqabteen inuu warbixin naga siiyo walaalo way jirtaa dad badan baan qabanay dabcan dadkaa la qaqabtay wax badanoo kamidana waa lasii daayey qaybina waa la hayaa weli dibaaritaankii iyo waxaa ku socda in la kala shaambeeyo way jirtaa marka dadkaasi laqabtay wuu jiraa waxa la sheegay inaad soo qabateen amaba ay ciidanku gacanta ku soo dhigeen mid ka tirsan haweenka ee ururka al-shabaab ka tirsan bal haweeneydaasi xaaladeeda noo faahfaahi walaali dadkaa faraha badan ee laqaqabtay rag iyo doorba way isugu jireen anigu hadda ku dhihi maayo haweeney hebel la yidhahda lasoo qabtay oo al-shabaab ka tirsanayd laakiin waxaan kuu sheegayaa wax hadda haweeney oo gooni ku ah oo iyada laleeyahay hebel la yidhahda shababbay ka tirsan ka tirsan tahay ma jiro laakiin cabdi naasir mudda saacada abaa dadkan hayseen intay doontaba ha la ekaatee waraysiyada iyo baadhitaanada ilaa hadda la sameeyey hordhaca ana waxyaabo lagu ogaaday baa jira sida laga soo xiganayo afhayeenka ciidamada kenya sara saguna oo isagu sheegay magac iyo weliba tafaasiil dheeraada oo haweeney la xidhiidha ururka al-shabaab marka idinku sideydaan uga warhayn haddii ciidamadii kenyaba ka warhayaan oo ay warbaahintii wararkaasi siiyeen waala warbaahinta iyo qaabkaad ay u sheegayaan iyo ninkaad ka hadlaysa kulli waxaasoo dhan annaga oo waxa waalisan waayo annaga dad soomaaliyaan nahay dadkan iyo baaritaankooda iyo markii lasoo qaqabanaya waxaasoo dhan ba dadka soomaaliyaa samaynaya marka taas waxay keenaysaa inaan annaga xog dheeriga ka hayno wax fara badan oo la sheegayaan ay ben yihiin waa tay bal waxaad ii sheegtaa cabdi naasir sifihii aad dadkan kusoo qaqabateen ma dad guryahooda joogaad soo qaqabateen ma wadooyinkaa dadka laga ururiyey ma dagaal baa dhacay oo lagu soo qabtay bal qaabkay dadkani gacantiina kusoo galeen nooga waran walaal operation la sameeyey buu ahaa oo magaalada nabadgelyada lagu baarayey ciidamadaas sameynayey dabcan dadkan wax tilmaamo iyo meelo lagu socday laga soo qabtayna way leeyihiin dadda guryahooda laga soo qabtay oo si sharciga inti loogu tegay lasoo kaxeeya xeraha boliiska la keenayna way leeyihiin waa tay waxaa kaloo wararka magaalada kismaayo naga soo gaadhaya ay sheegayaan in shan ka mida culimaa udiinkii magaalada ama dad magaalada deganaa oo raga oo laga yaqaanay inay ciidamada kenya xalay guryahoodii ka kaxaysteen ilaa haddana aanay magaaladana joogin meel lala tegayna aan la garanayn bal dadkaana nooga waran walaal dadkaasi ma jiraan weliba udiin la kaxaystay oo guryahooda lagala baxay oo ciidamada kenya ay la baxeen ma jirto ciidamada kenya inay magaalada magaalada galaan oo dadka iyadoo la baxaan oo ay kaqabsadaan wax saxa ma aha waxa weeyaan ciidamada soomaaliya ee magaalada nabadgelyadeeda iyo amnigeeda gacanta ku haya arrintaas marka ma garan karo meesha aad kasoo rigateen wax maaragtay annaga aan maqalayna ma aha ka warayno waa tay gabagabada marka qaraxyaa la sheegaya ilaa xalay inay ka dhaceen magaalada bal kuwaasina warkooda waxaan la yaabanahay maantan idaacadaha qayb kamida dhegeysanayey xalay kismaayo xalay dagaala ka dhacay weeraraa ka dhacay intaasoo waxaa la sameeyey waxaasi waa la barabadaanta xalay magaalada kismaayo dagaal kama dhicin qarax iyo dagaal iska horemaada oo magaalada ka dhacay ma jiro waxa dadku ay ka hadlayaan iyo kuwa nairobi joogay iyo miidiyaha iyo websayadyaha waxa lagu koriya dambeenaya kaasi wuxuu ahaa cabdinaasir seyraar afhayeenka ururkii raaskamboni kana tirsan imika ciidamada ku sugan magaalada kismaayo oo goordhaweyta khadka telefoonka ee magaalada kismaayo ee iigu waramay